kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel kasta oo aad joogtaan waa cali xereadhe iyo mar kale iyo madasha sigistii oo ah laabaan idinka soo gudbinno wararka iyo waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan xaaladda aloosan ee dhinaca siyaasadda ee soomaaliya sababta waxaa marti noogu ah madasheennan sigistii madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi oo caribay lagu naaciso waxau ku jira khadka telefoonka isaga oo jooga magaalada cadaado madaxweyne ku-xigeen marka hore kusoo dhawow madasha sigisti bismillahi raxmaan raxiim runtii cali adiga iyo bacda madasha sigisi iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed meel walbay joogaan oo dhegeysanaya waa salaamaya runtii waana dhowahay insha allah waayahay aynu gudagalno su-aalaheena maxamed xaashi su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaya waxa weeye tan iyo intii iminka la sameeyey maamul goboleedka galmudug oo haatan xaruntiisa si ku meel gaadhay u tahay magaalada cadaado maxaa idiin hirgalay bismillahi raxmaan raxiim runtii sida aan la socotaba maamul goboleedka galmudug anigi madaxweynaha waxaa naloo doortay afartii bisha julaay ee sanadkan laba kun toban iyo shanta muddadaas aan jirnay waxaan noo qabsoomay waxyaabo badan waxaan dejinay qorshaha dhow ee maaragtay galmudug taasoo ugu talagalnay runtii inay ku shaqeyso waxaan soo dhisnay golo wasiiro oo runtii aada iyo aad tayo ule kana kooban afar iyo labaatan wasiir iyo afar iyo labaatan ku-xigeen iyo maaragtay ilaa lix wasiir dowlo annagoo ugu talagalnay qorshahaas inaan ku taabagelino xasilinta iyo amniga deegaanka waxaan samaysanay runtii lix tiir oo aan ugu talagalnay inaan aada iyo aada ugu shaqeyno kaasoo midkii koowaad iyo taabagelinta amniga iyo xasilinta abuurin abuurista iyo taabagelinta ilaha dhaqaale ee deegaanka galmudug fidinta maamulka degmooyinka ee galmudug abuurista hay-ado garsoor oo u yeesho maamulku adeega asaasiga ee bulshada iyo inaan bulshada ku dhaqan galmudug u sameyno dib u heshiisiin runtii annaga ka duuleynaa lixdaas arrimood saa la socotaba ama ad dareensan tahay deegaanada galmudug qeyb kamid a waxa waaye waxay ku jirtaa weli gacanta al-shabaab oo maaragtay ma hayno oo saddex degmo oo kamida maaragtay way naga maqan tahay degmona maaragtay sidaa la socotaba galguduud iyo mudug waay horta wuxuu maamulkan ka gooban yahay oo dowladii kacaanka ay ka tagtay labada iyo toban degmo oo kamid a waaye labaiyo tobanka degmo laba kamid a maaragtay waxaa kalangareeya ma jiraan dhinaca puntland tobanka degmo kale oo soo haray mid kamidana maaragtay qeyb iyo qeyb ah puntland iyo waxay ukala qeybsan tahay galmudug sagaalka sidee sideeda kale sagaalka kale soo haray saddex kamid a waxa ahay shabaab gacanta ay ku jirtaa midna waxaa haysto niman sufa la yidhaahdo oo caasimadii deegaanka ah ama laakiin lixdii degmoo kale oo annaga hadda aan si tooska u maamulno ayaa waxaan ugu talagalnay inaan ka hirgelino maamul dhaba oo la yaqaano oo maaragtay si isku dhafaana looga sameeyo deegaanadaas waxaan ku talagalnay inaan howlgelin ka sameyno ciidamadeena maaragtay qorshe howlgelinada hufan u sameyno waxaan sameynay oo kale maaragtay isku xirka ciidanka galmudug oo deegaanadaas oo dhan oo ka kooban dhammaan maleeshiyaadkii joogi jira meelahan iyo maamuladii hore oo jiray hadday lahaan lahaayeen ehelsuno waljameeco hadday lahaan lahaayeen muxuu ahaa galmudugtii hore hadday lahaan lahaayeen xibin iyo xeebtii hore hadday lahaan lahaayeen maleeshiyaadka qabiilada qaar oo aan ayaga markii hore maamul lahayn meelahaas oo dhan maaragtay maleeshiyaadkii aan ka keena isku dhex dhafnay oo maaragtay hadda si toosa iskula shaqeeyo runtii waxaan ku tala jirnaa oo qorsheena ugu dhow uu yahay inaan hirgelino sidii aan ku qaadi lahayn canshuurta beriga annagoo hadda magaalooyinka qaar kamida ka qaadno inta kalena maaragtay ku talageleyna bilaha soo socda inaan maaragtay gaarsiino waxaan dhaqan gelinay sharcigii maaliyadda oo aan baasgareyna haddaan golo wasiiro nahay miisaaniyadaan dejino baarlamaankeena uu baasjireeyey arrimahaas ayagaana maaragtay waxay fududeynayaan sidii oo maaragtay maamulka u heli lahaa daqli lagu xisaabtamo oo tayale maaragtay runtii oo aada iyo aada u wanaagsan waxaa jira maaragtay oon rabnaa inaan sameyno maamulada degmooyinka annagoo hadda dooneyna inaan mardhow ka bilowno degmooyinka qaar sida maaragtay caawdwaaq iyo balanballe iyo adaado iyo maaragtay inaan ka bilowno iyo kaalkacyo oo ku talagalsan maaragtay inaan sameyno consulis maaragtay ayaga dadka soo doortaan sida ugu dhaqsaha badan waxaan abu waxaan abuurnay oo degmooyinka qaar ka abuurnay ilaa haddeer maaragtay garsoorkii annagoo xoojinay kuwii hore oo maamuladii hore lahaayeen maaragtay kuna talagalnay inuu si fiican uga shaqeeyo waxaan taabagelinay meelaha qaar oo mar walba aan ka shaqeynaa intuu hadda maamulka jira dibhesiin maaragtay saa la socotaba deegaanadan waxaa dadku isku dagaalaan markay abaar jirtana biyaha laisku dilaa markuu roob yimaadana naqaa laisku dilaa marka dibhesiin fiican oo dadka maaragtay deegaanka dhex taalana maaragtay runtii arrimahaas waxayna ahayd waxyaabaha aan ka sameynay ahayd degmooyinka qaar sida ceelbuur oo kale oo maaragtay meelihii mar dhoweed shabaab laga xoreeya oo amisom iyo wixii loogu talagalay dowladda dhexe aysan weli ka fogin waxaan noo qorshaysan ayagana mar dhow inaan maaragtay arrimahaas oo dhan ka fulino runtii waxaa la dhihi karaa galmudug waxay maaragtay ka qayb gashay shirarka caalamiga ah soomaaliya u dhacayay oo hadda labadii shir oo ugu dambeysay oo looga hadlayay hilsiga laba kun toban iyo lixda ay qayb ka ahayd galmudug adduunyeynuhu maaragtay international si toos u aqoonsanya sababto ama habka ku timid iyo oo bottom up ka ahaa wuxuu ahaa hab maaragtay aada u fiican oo ay aada iyo aad maaragtay ula dhacsanaayeen doorashada si ay u dhacday sidii ku soo aasaasantay taasoo keentay inay aqoonsi buuxda ka hesho dowladaha deriska iyo dhammaan maaragtay international community oo dhan ayna hadda noola shaqeeyaan si buuxda oo dhab ah ayna naga caawinayaan waxyaabo badan takidii hobyo inaan furno oo laami ka imaado hobyo ilaa iyo caabuba isku xira aan maaragtay waxay kamid tahay meelaha hadda noo saaran aad baad mahadsan tahay madaxweyne ku-xigeen aan kaa dhex galo sida hadalkaaga laga dhanasanayo weli waxaa idinka maqan degmooyin dhowra oo sidaad sheegtay saddex ka mida ay kooxda al-shabaab haystaan laba ka midana puntland ay iyadu leedahay annaga ayay naga tirsan yihiin ugu yaraantii laba kalena ahlusunna wajamaaca ay iyaguna gacanta ku hayaan marka bal intaydanaan maamulka ballaadhin oo aydanaan soo samaysan in aad shirar ka qayb gashaan caalami ah goormaad ku tala jirtaan marka ugu horreysa weeye su-aashaydu in horta degmooyinkaasi aad tirisee ee idinka maqan aad soo ceshataan waa xillima runtii sidaa la socotaba dagaalka oo looga soo horjeedo maaragtay al-shabaab ama maaragtay xoreynta dhulka al-shabaab soomaaliya ka haysato waa dagaal caalami ah wadamada deriska iyo ciidamada amisom iyo annagii waa iska kaashin doonaa waxayna noqon doontaa kolleyba waktiga dhow haddana saan filaya inaad la socoto dhaqdhaqaaqyo badana jiro arrimaha ku aadan oo dhinac walba ka socdo waxaan annaga noo qorshaysan ugu badnaan labada bilood soo socota in arrimahaas kusoo gabagaboobi doonaan degmada dhuusmareed oo ayadana hal degmo naga maqana waxaa noo socda wadahadal fiican annaga iyo maaragtay nimanka halkaa joogo waxaan rajeyneynaa ayadana maaragtay in sida ugu dhaqsaha badan maaragtay ay gacanteena kusoo gasho waayo waxa waaye runtii waa hadalka hadda wuxuu marayaa meel gebageba ah oo aada iyo aada u dhow maraya arrinta puntlandna maaragtay annaga naga dhexaysana kulley waa arrin oo heer caalamiya ama maaragtay u taalla guddiga xuduudaha iyo arrimahaas oo mustaqbalka soomaaliya dib in loogu fiiriyo u baahan marka taas hadda ayada maaragtay ma taalla meesha aniga puntland hadda waxaa naga dhexeeya heshiis iyo wanaag maaragtay wada shaqeyn iyo walaabtinima naga dhexayso oo maaragtay runtii diris wanaag inaan ku wada noolaano intaasna waa soo ogolnaha waayahay madaxweyne ku-xigeen waxaad ii sheegtay kooxda al-shabaab degmooyinka idinka haystaan in rajadeedu ay ku xidhan tahay in dowladda federaalka iyo kooxaha nabad ilaalinta ciidamadoodu ay idinkala qayb galaan dagaal si aad dib uga hanataan degmooyinkaasi al-shabaab idinka haystaan dhinaca dhuusamareeb waxaad sheegtay in wadahadal uu idiin socdo haatanna gebagabohu ku dhow yahay oo ay suurtagal tahay in degmadaasi idiin soo noqoto dhinaca puntland degmooyinka idinkaga maqan ee aad kalimgaraynaysaan waxaad ii sheegtay in iyana international communitiesku ama hay-adaha caalamiga ee adduunku ay iyadu ay u taallo hawshaasu oo ay idiin soo celin doonaan maxaa keenay inaad kuwana ku dhiirataan ood ciidamo u adeegsataan federaalka iyo amison ka tirsan qolada puntland aad u adeegsataan international communitiesku inay idiin soo celin doonaan kuwa kale ee dhuusamareebna aad tidhahdaan annagu toos baanu iyaga u wada hadlaynaa su-aashayda biyodhaceed waxa weeye puntland maxaad wadahadal kula geli weydeen degmooyinka aad isku haysataan puntland horta saa u fahamtay maaha anima ku dhin puntland macnaha international community-a na dhex galaya puntland waxaan ku iri macnaha guddiga waxaa jira oo ama guddiga xuduudaha la yidhaha oo la sameeyey ama waxaa jira dadka deegaanka inay wada hadlaan waana ku sheegay diidhacayga inuu ahaa annaga puntland inaan nahay dad derisa kana nagana dhexayso deris wanaag iyo walaaltinimo waana wada hadalnaa haddana maaragtay runtii mar dhow waxaa dhici doona shirar wadahadaladeenaas maaragtay ay ku dhici doonaan oo wanaagsan oo soo dhowaan ah haddana waa aragtaa umalaynaa shirka hadda u dambeeyey oo kale wax konseena maaragta kama jirin ama qalqal ah oo ku saabsan gulmo u dhexeeya galmudug iyo puntland saa awgeed waxay waxaa kuu muuqata in laga gudbay marxaladii oo maaragtay isjijiidka loona gudbay marxalad wada shaqeyn iyo maaragtay walaaltinimo loo gudbay marka ayada ahaan wadahadalka waa la furnay waana la wadnaa wax naga dhexeeyana annaga soomaalinimaa xallin doona waxaan kuu sheegayana guddigu waa guddiga xuduudaha oo soomaaliyeed ee ma aha guddi ama international heer caalamiya wax lamida laakiin meesha caalam macnaha shabaabka oo kale waxaa loogu baahan yahay waxay tahay caalamiga macnaha waa dareemi kartaa umaleynayo dagaalkooda wuxuu yahay dagaal caalami aan ahayn dagaal soomaaliyeed
waayahay caasimadiinu waa magaalada dhuusamareeb haatana waxaa ku meel gaar ahaan aad u joogtaan degmada cadaado goorma ayaad ku tala jirtaan in aad cadaado ka laalaabataan oo dhuusamareeb aada u wareegtaan horta sidaa la socotaba maamulada soomaaliya ka jira oo interimka oo hadda dhow la dhisay waa saddex saddexda maamul ood aragtay hal mid oo kamid a caasimadiisa kuma shaqeeyo hadda jubbaland caasimadeeda waa bu-aale waxayna ku shaqeysaa kismaayo oo kumeel gaar u ah south west caasimadeeda waa baraawe waxayna ku shaqeysaa baydhabo oo kumeel gaar u ah annagana caasimadeena waa dhuusmareeb waxaan ku shaqeynaa hadda cagaado marka horta taas ayada markooda waa kawada subanahayo maamulada hadda soomaaliya ka jira oo dhan waxay ka siman yihiin wa marka markii laga reebo puntland marka muxuu ahaa anaga saan kuu sheegay wadahadala nimankaa noo socdo wadahadalka markuu dhamaado oon heshiinana insha allah waa tegeynaa deegaankeena dhulsamareeb caasimadeena maarata waa tegeynaa umana malaynayo hadda waqti fog inay qaadan doonto maamul goboleedyada aada magacowday ee aad tidhi caasimado kumeel gaada ayay iminka joogaan ma kuwaasunbaad idina eeganaysan aad leedihiin kuwaasba meel aan caasimadii ahayn bay joogaane innagana teen inoo wada mise weli waxaad ka cabsi qabtaan soo celinta degmada dhuusamareeb oo ay gacanta ku hayaan kooxda ahlu sunna may taas waxaan u sheegaya wax kale igama ahayna xasuusina iga ahayd oo dad badan oo soomaaliyeeda waxay aaminsan yihiin in galmudug ee caasimadeeda tegin laakiin kuwa kale aan ku baraarugsaneyn marka ummadda soomaaliya rabi inaan u iftiimiyo saas laakiin annaga mar walba caasimadeena waan tegeyna waan u soconaa waad mahadsan tahay madaxweyne ku-xigeen maxamed xaashi cabdi carabey waxaa jirta shirka wadatashi wadatashiga ama madasha wadatashiga qaran ee haatan kii ugu dambeeyey lagu qabtay magaalada muqdisho caasimada ah in lagu tala jiro in gobolladana lagu qabto ha ugu soo horreyso caasimad caasimada kumeel gaadhka ee cadaado ee maamul goboleedka galmudug cadaado marka shirka caynkaasoo kale lagu qabanayo xurgo fiirinaaydan ka dhexaysa puntland puntland waxaa ka go-an in aanay shirkaasi cadaado tegin maxaa idinla gudboon haddii taasiba ay soo baxdo oo ay yidhaahdaan annagu ma tegayno cadaado ilaa murunkayga oo dhamay war shirka waa laba nooc saan umalaynayo labada nooc oo isku qaldan waxa had shirka lagu qabanayo gobolada ma aha mid maaragtay isu tegayaan gobolada isu tegayaan ama maamulada isu tegayaan hadda shirka tobanka bisha la qaban doono december oo hadda saan arkay idaacadaha ama wasiirada ee qalabka u turjumeen oo hadda cadaado lagu qaban doono waa midka galmudug waaye oo wuxuu socon doonaa laba maalin waxaa kasoo qaybgeli doona ilaa boqol konton qof oo reer galmudug ah dadkaasa waxay soo saari doonaan fikirkooda iyo maaragtay sidai u arkaan in soomaaliya laba kun toban iyo lixda ay doorashada u dhacdo kaas isaga markii laga arooriyo fikirkaas puntlandna waxay ku qabsan doontaa darooga ama gaalkacda meesha ayada markaa u garato kismaayo ayay ku qabsan doonaan jubbaland macnaha south west baydhabay ku qabsan doontaa marka marka kabacdi ayaa laisku imaanayaa oo marka laakiin shirka hadda oo kale oo dadka loo turjumay inuu cadaado ka dhacayo ah shirka madaxweyneyaasha isugu imaanayaan runtii weli arrintaas lama go-aamin inay ama cadaado ka dhacdo ama meel kale ka dhacdo laakiin hadda waxaa la go-aamiyey keliya shirkaas in gobolada gobol walba uu shirkiisa soo qabsado oo dadkaas boqol iyo kontonka qofa uu lasoo shiro oo kasoo fikir bixiyaan fikir kasoo aruuriyo december shan iyo tobankeedana xamar la isugu keeno maaragtay si loo soo saaro go-aan lagu midaysan yahay meesha loo wajahayo laba kun toban iyo lixda iyo habka loo wajahayo haddii su-aal kale aan ku weydiiyo madaxweyne ku-xigeen degmooyinka galdagob iyo jiraban hay-adaha samafalka ee doonaya in ay deeq gaadhsiiyaan ma galmudug maamulkeeda ayay usoo maraan mise maamulka puntland ayay u maraan sidaa la socotaba galmudug macnaha maamul cusub waa hadeer oo maaragtay muxuu ahaa jiro saddex bilood muddo ka yar sidaa la socotana macnaha dee hadda waxaaba laga yaabaa kuwa hataa cadaado imaanaya ama kuwa imaanaya caawa oo kale oo hadda meelaha noogu dhow oon ka taganaa in maaragtay muxuu ahaa hadday rabaan aysanna soo marin ama nala soo xiriirin marka hadda kulleyba jiriiban iyo muxuu ahaa gudegab iyo hay-adaha imaanaya waxay marayaan puntland saan filaayo marka kulleyba annaga hadda waktigeeda markii la gaaro unba arrimahaas kale ka hadli doona insha allah
maxaa ka jira in labada madaxweyne ee labada maamul ee galmudug cabdikariim guuleed iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxaa la sheegaa hal iyo jeer in ay jiraan xidhiidh hoose oo saaxiibtinimo oo labadooda ka dhexeeya oo ay heshiis ku yihiin degmooyinkaasi murugka ku jiro ciday doonaanba ha raacaani hase yeeshee dadka shacabka ee labada gobolba ama labada maamul goboleedba loo sheego oo warbaahinta loo mariyo war aan ahayn kan saaxiibtinimadaa ee ay labadooda isku ogyihiin mudane madaxweyne ku-xigeen su-aashaydu waxa weeye sir hoose iyo saaxiibtinimo hoose oo labada madaxweyne u dhexaysa miyaa jirta mise waa uun inta miidiyaha ama warbaahinta caalamku ay ka sheegto galmudug iyo puntland in muran weyni uu ka taagan yahay degmooyin ka dhexeeya hor sida ala socotaba macnaha horta dadka soomaalida waa dad soomaaliya waa dad walaalaha waa dad saaxiibaha waa dad wada shaqeeya qofki soomaaliya colaad kala dhexayso ani inuu jiro uma malaynaayo wixii horena uu jiro dagaalada soke iyo wax laga tegay waayo dadka markay siyaasiyiin yihiin ama hogaamiyaal yihiinna muxuu ahaa iisheeg oo oo iisheeg ayaga ka weyn oo waxaas maaragtay iskuma qabanayaan ama show kuma laha barnaamijkan oo hadda labada degmo oo hadda aad ka hadlaysid oo maaragtay khilaafkoodana waa wax ka horreeyey madaxweyne cabdiweli caligaas iyo madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed waana wax ka dambeyn doona haddii aan laga heshiin muddadii ayaga hadda madaxweyneyaalka yihiin haddii muddadii madaxweyneyaalka yihiin laga heshiiyana dee waa wax dhamaan doona marka waxaan umalaynaha wax oo personal issue ma jiro personal issue dee waa dad saaxiiba dad oo walaalaha oo friendsa waxaan kalena de waa qadiyad guud nina wuxuu madaxweyne u yahay puntland siyaasadda puntland inuu difaac uu ku qasban yahay nina wuxuu madaxweyne u yahay galmudug siyaasadda galmudug inuu difaac uu ku qasban yahay marka ma aha wax xumaan ama qalada maaragtay inay jiraan uma malaynayo shacabka shacabka galduga iyo jarriiban degenna iyo shacabka galmudug iyo shacabka puntlandna dhammaantood waa shacab wada dhasho oo wada degeno saa la socota magaalada gaalkacyo garsoor iyo maaragtay baraxley iyo maaragtay xaafadeeda ay kala degan yihiin oo maaragtay muxuu ahaa wax oo hadda oo dhib oo ka dhexeeya walaaltinimo aan ahayn haba yaraatee ma jiraan waana isla daaqaan xoolahooda biyahoodana waa isla cabaan waya sidaan ka warqabno maamul goboleedyada soomaaliya inta badan waxay ku baysgaraysan yihiin madaxweyne ku-xigeen amaba ay ku dhisan yihiin asaaskoodu qabaa'il ama beelo isu tegay oo dabeetna awoodda qaybsaday adigu maanta waxaad ka tahay galmudug madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanku waxaa laga yaabaa in ninba beel uu ka soo jeedo oo beeshiisu ay ama ha ku qanacsanaato ama iyay ku qanacsanaane culayskeeda uu meeshaasi uu markaasi kursiga uu u fuushan yahay adiga oo kale beesha aad ka soo jeedid ma kuu qanacsan tahay madaxweyne ku-xigeen inaad mas-uul ka noqotid oo iyaga wakiilkooda noqotid ise waa kala qaybsan tihiin oo waxaad tihiin dad iska soo horjeeda oo siyaasadda isku haya qaybna adiga ay ku raacsan tahay qayb kalena ay ka soo horjeedo runta waa ku maadsantaha su-aashaas say ilata aniga horta soomaali israacsan inay jirto uma malaynayoba adna taas waa dareensantaa umalaynaa waxaana siyaasad waay siyaasadana waa power waay powerkana qof bilaada ma laha ama laakiin runtii meesha markii laga hadlayo awodqeysiga qabiilka waa sax waa saa sheegtay waaye qabiilaa isku yimid galmudug wada dhistay laga soo bilaabo muxuu ahaa soddonkii bishii julaay sanadkii laba kun iyo toban iyo afarta ilaa iyo afartii julaay sanadkii laba kun toban iyo shanta waxaa socday lowland iyo maaragtay awood qeybsi laisku haystay oo ku salaysan galmudug siday noqon doonto iyo siday u dhismi doonto kadibna beeladii waa qaybsadeen beel walba maaragtay qeybteeda way qaadatay waxaa aaminsanaya beesha aan kasoo jeedo boqolkiiba boqol inay maaragtay ama boqolkiiba sagaashan inay ku qanacsan tahay barnaamijkan hadda si u socdo ayadoo aniga aan ahayn ama qof kale ahaynna maaragtay macnaha ugu qanacsan tahay ay tahay inay aaminsan tahay wixii ay lahaayeen inay heleen haddii wasiiro noqon lahayd haddii xildhibaano noqon lahayd haddii wax kale noqon lahayd sida beelaha kaleba ayagaba maaragtay u qanacsan yihiin oo ama kan guddoomiyaha baarlamaan kasoo jeeda ha noqdo ama kan madaxweynaha kasoo jeeda ha noqdo laakiin midda ashkaasta midda ashkaasta waa laga yaabaa dad oo oo maxamed xaashid muxuusan u yahay dhahaya laakiin kulliba hadda ma aaminsani wax oo saas a ma arkin soomaaliyana dee jaalinta uu iska jiraayo dee waxaan siyaasada iyo baawur waay qof qof u ogol ma laha
tusaale ahaan degmada caabudwaaq oo kale ma tegi kartaa madaxweyne ku-xigeen degmada caabudwaaq intii madaxweynaha aan ahaa hadda madaxweyne ku-xigeenka ahaa laba jeeraan tegey maaragtay haddana waa tagaa insha allah mardhowna waa tegi karaa waana tegeynaa haddana waxaa jooga toban wasiir ilaa iyo toddoba sideed xildhibaan oo galmudug ka shaqeynaya waxaa jooga ciidan ilaa laba boqol kor dhaafayo galmuduga maaragtay wax problemna kama jiraan waya sidaan la soconaba marka laga hadlayo awood qaybsida soomaalida maamuladooda tusaale haddii aan soo qaadano kursiga madaxweyne ku-xigeenka oo kale oo ah kan adiga ahaan maxamed xaashi cabdi aad ku fadhiid ee galmudug haddii aynu barbar dhigno somaliland madaxweyne ku-xigeenkeeda puntland madaxweyne ku-xigeenkeeda galbeedka ama dhinaca baydhabo oo kale iyana madaxweyne ku-xigeenkeeda kulligoodba marka laisku daro waxaad moodaa in ay tahay uun madaxweyne ku-xigeennimadu magacuyaal loo odhanayo qofka loogu yeedhiyo madaxweyne ku-xigeen laakiin se aanu awood iyo culays badan ku lahayn maamuladaasi aynu ka soo sheekaynay maxamed xaashi cabdi carabey haddii aad dadka ku dhegaysanaya u bidhaamisid culays intee la-eg baad ku leedahay galmudug awood intee la-eg baad ku leedahay galmudug maxaad odhan lahayd dadka ku dhegaysanaya horta aad iyo aad aa umahadsan tahay runtii waxaan umalaynaa nin aqoon-yahanan inaad tahay kuna nool maaragtay maanta westiga wadanka aad joogto waxaan umalaynaa presidential state inuu yahay oo maaragtay madaxweyne xukumo madaxweyne ku-xigeenna uu leeyahay waxaan umalaynaa wadanka aad joogto madaxweyne ku-xigeenka jooga maanta ka taliya in madaxweyne ku-xigeenka awoodiisa ay qeexaysa dastuurka wadanka u yaal maaragtay awoodiisa marka uu qeexdo awoodiisaas uu ku dhaqmaayo markuu ko usoo tirtamayena uu ahaa nin ku qanacsan awoodda dastuurka uu siinayo ee aan ahayn nin aan ku qanacsanayn awoodda dastuurka ama ha yaraate ama ha badnaatee saa awgeed ayaa madaxweyneyaasha madaxweyne ku-xigeenada hadda aad soo tirisay nin walba markuu madaxweyne ku-xigeenka u tartamayey uu u ogaa ama raalli uga ahaa maaragtay awooddiisa halkay gaarsiisan tahay aniga hadda kula hadlaya waxaan ku tartanay lix nin ayaan ugu tartanay maaragtay madaxweyne ku-xigeenka annagoo maaragtay anoo kamid ahaa weliba dadkii guddiga farsamada ahaa oo dastuurka galmudug wax ka qoray wax kasoo diyaariyey wa maarata wax kasoo alifay ogaa awoodda madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay runtii kuna qanacsanaa aan ugu tartamay markaas awoodi kara inaan madaxweyne u tartamo waxaan ku qancay inaan madaxweyne ku-xigeen u tartamo annagoo lix qof aanan ku guulaystay ilaahay maaragta igu guulay saa awgeed ayaan ugu qanacsanahay awoodeyda madaxweynahana de aniga waa mar walba madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenkiisa waxaa la rabaa wada shaqeyn inay ka dhexayso wadatasha ka dhexeeyo ayaga is-aaminaan ayaga isfahmaan ayaga maaragtay siday rabaan maaragtay u wada shaqeeyaan intaasna waxaan filaa inaan isku haysano runtiina maaragtay kolleyba hadda ma ku dhahayo saas waay saas waay laakiin sida dhabta ah aniga waxaan ku qanacsanahay jagada aan hayo waxaan aaminsanahay dadka aan matelo inaan ku matelo waxaan aaminsanahay baahidooda inaan ku kafiin karo aniga shaksiyana baahideyda aan ku kafiin kara hadii layiraa shirada si madaxweyne ku-xigeenka oo kale marka westernka ama dalka ninkaan jooga maraykanka laga hadlayo waxa weeye dadka sida lagu soo doortaa oo idinkaga duwan yihiin waa xisbiyo kala duwan oo kala rayi duwan halkana laba xisbiyo ka jira oo la kala yidhaha dimuqraadiga iyo iyo republica idinku haddaad soomaali tihiin waxaad ku soo doorataan waa qabaa'il nin kasto ama madaxweyne ah ama madaxweyne ku-xigeen ah ama guddoomiyaha baarlamaanku reer buu matelayaa oo kursiga ugu fadhiyaa oo sadkoodii iyo awood qaybsigii ayuu ilaalinaya taan ujeeda waxa weeyaan beesha aad matashid madaxweyne ku-xigeen ma tahay nin usoo dhicinaya xaqa aada wakiilka uga tahay mise waxaa tahay uun nin isagu jagadaasi iski ugu shaqo tegay oo doonaya galmudug inuu ka noqdo qof xirfadiisa iyo aqoontiisa uun ugu shaqaynaya ee aan cid wakiil ka ahayn horta aniga nin soomaaliyaan ahay marka koowaad soomaali oo dhan aan maaragtay aan wakiil uga ahay galmudug marka labaad waxaan wakiil uga ahay muxuu ahaa reer galmudug oo dhan aan madaxweyne ku-xigeen u ahay oo hadda cid gooni maaragtay oo madaxweyne ku-xigeen u ahay inay jirto uga malaynayo ama laakiin awlqoys markii la dhaho beesha aan kasoo jeeda beesha aan matalayo dee wax xaq u leedahay waa qasab waa inay heshaa dee qof udiidayar male waa madaxweynuhu ogolya annago ogolay gudoomiyuhu baarlamaanka waa ogolya cid walba ogoshahay waxaysa xaq u lahayn dee qof siin kara ma laha marka siday ila tahay de personalka maaragtay ma ma garan karo laakiin boqol kiiba boqol ani waxaan aaminsanahay shaqada haya inay shaqo fiican tahay kuna qanacsanahay hawsha saan u wadana kulleyba adaa hadda banaanka jooga banooniga ninka ciyaaraya iyo ninka banaanka jooga kan banaanka jooga badayaal dhaha marka adaa garanaya waas waayahay aad baad mahadsan tahay su-aasheeda ugu dambaysa inagoo barnaamijkan ama waraysigan soo koobayna ama soo gabagabaynayna madaxweyne ku-xigeen maxamed xaashi cabdi carabey waxaan ku weydiinayaa maxaad usoo gudbin lahayd oo fariin ah amaba tala ah dadweynaha ku dhegaysanaya oo aad markaasi kusoo bandhigaysid horumarka iyo rajada aad ka qabtid in galmudug ay iskeed istaagto oo ay ka mid noqoto maamulada soomaaliya kuwa ugu quruxda badan leh ee markaasi lagu daydo ama lagu tashado runtii mar koowaad waxaan umahad celinayaa adiga iyo intii maaragtay dhegeysanaysa o dhan runtii waxaan aada iyo aad ugu dardaarmayaa dadka soomaaliyeed mar koowaad in ummadda soomaaliyeed ay ka shaqeyso nabadda iyo horumarka dalka soomaaliyeed qurbi joogta maaragtay runtii waxaa jirto waxyaabo badan oo dhaliila ay leeyihiin aniga xataa maadaama aan kamid ahaan jiray iyo maaragtay waxyaabo badan oo wanaag ay leeyihiin dhaliishooda waxaa kamid a in waktiga inta badan ay ku dhumiyaan maaragtay muxuu ahaa wax oo maaragtay aad aan u jirin laakiin sida dhabtaa inay tahay in waktiga ku dhumiyaan in looga baahan yahay dalkooda inay wax ka qabtaan horumarkiisa ka qayb qaataan ummadooda nolosheeda ay ka qayb qaataan gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaan kula dardaarmi lahaa ama u sheegi lahaa inay muhiim tahay dhismaha dalka inay ka qayb qaataan nabadgelyada iyo xasiloonida inay ka qayb qaataan dibi soo celinta amniga iyo xasilinta deegaanada galmudug inay ka qayb qaataan dibi heshiinta dadkooda loo sameynayo inay ka qayb qaataan annaga waxaa laga yaabaa mar walba wax u baahana inaan fun u raadino maaragtay muxuu ahaa international community ama taxiga ayaga bixiyeen oo dariiqyo kale noo soo mara inay marka arrimaha ka fikiraan oo maaragtay muxuu ahaa sidii deegaanadooda intay ku imaadaan ee maaragtay aqoontoodan ukeeni lahaayeen caqligoodan ukeeni lahaayeen maaragtay arrimaha uga shaqeyn lahaayeen inay maaragtay ka shaqeeyaan annaga ahaan hadda brioritiga waxaan ah sidaan ku furi lahayn dekeda hobyo sidaan ku dhisi lahayn laamiyo isku xira xuduudaha iyo maaragtay dekeda si maaragtay aan uga faa'iidaysano sagaashanka milyan oo deriska nala maaragtay oo dalka etoobiya iyo dalal kasoo shisheeya oo maaragtay dhaqaalaha iyo maaragtay xoolaheena maaragtay iyo wixii kale oo heli karno kasoo degsano dekedaas oo dhan aan u gudbino ayagana waxay hayaan halkaa uga dhiisano aan maaragtay uga faa'iideysano runtii dekedaheena iyo dhulkeena aada iyo aada muhiim u tahay eerbooradoo kale in la dhiso laamiyada maaragtay wadankeena soomaaliya laami la dhiso waxaa ugu dambeysay sideetanaadkii inta ka dambeysay oo dhan maaragtay wax laga dhisay ma jirin ama markii horeba ma jirin dawladdii dhexaantii jirtay ama ilaa dawladihii ka horreeyey ma jirin maaragtay dawlad laamiye laasan dhistay oo deegaanadan ku yaalo in mar kale dadka laami loo dhiso si warshadihii yaryaraa iyo arrimahaas maaragtay lagu wacyi lagu sameeyo runtii waddankan waxaa aada maaragtay qayli u ah ama dhib ka jira korontadoo kale solar systemka oo fudud maaragtay qofkii ukeri kara ama keeni kara deegaanadan oo kale si warshadihii uga hergalaan waa maaragtay waxyaaba aada ganacsiga qofka isagana ka faa'iideysanayo waxna maaragtay u taraayo security systemka runtii oo maaragtay dadka halkan jooga maleeshiya beelaad isaga badan yihiin iyo waxaas ayadana maaragtay aada maaragtay muhiim u tahay qofkii ka shaqaysanaya ama dadka wax ugu qabanayo labadaba waxyaabahaas oo dhan maaragtay runtii waa waxyaaba opportunity ah deegaankan wuxuu kamid yahay meelaha ugu badan oo ceelasha shidaalka ay ku jiraan maaragtay runtii oo hadda xeebaheena shidaalka ceelasha ugu waaweyn oo hadda diyaarka ku yaallo in maaragtay laga faaiso macdan badan leeda deegaanadan in laga qabto oo laga baaro runtii xoolo nooloo badanaa jiro macjir ma laha iyo waxyaabaha lamidka ilaha dhaqaalahaas oo dhan waxay u baahan tahay in lagu fikiro sidii maaragtay looga heli lahaa oo reer galmudug ee uga samaysan lahaayeen deegaanadan marka runtii waxaan dhihi lahaa in maaragtay arrimahaas oo dhan si aada looga faa'iideysto waa qorshaha guud oo aada u wanaagsan oon runtii aan leeyahay maaragtay waa fursado laga faa'iideysan kara maaragtay muxuu ahaa oo dadkuna ay ka faa'iideysan karaan mar labaad iyo mar saddexaad maaragtay waa idin mahad celinayaa maaragtay wareysigiina iyo hawshiina waxaana rajeynayaa dadka inay maaragtay fahmaan horumarka iyo heshaas waxaana kuu sheegayaa maaragtay aan rabaa inaan kugula kaftamo qofka bini aadamka shaqadu qabanayo kartidu qabanayo ma aha jagadu hayo waa waxa isaga ku jira shaksiyadiisa iyo maaragtay qof ahaantiisa qof walbana asaa laga rabaa qof ahaantiisa inuu maaragtay ummadiisa horumar ugu shaqeeyo maaragtay muxuuha uu ku gaaro aniga waxaan ugu soo noqday ummadda soomaaliyeed inaan isbedel u keeno insha allahna waxaan rajeynayaa afarta sano meeshan joogo haddii ilahay cimriga gaarsiiyo in isbedel buuxda aan keeni doono haddii ilahay raabi aada iyo aad ba umahadsantahay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey oo khadka telefoonka ee magaalada cadaado noogu warramayey asadna suudi ayaa dhinaca farsamada ee madasha sigistii noo qaabilsanaa oo isagana aan u mahad celinaya waxaan kale oo aan u mahad celinaya dadweynaha iyaguna sida tooska nooga dhegaysanaya isla madashani iyo dadweynaha kale ee hawada nagala socda intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysigaasi aan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey tanii kulankeena kulankeena dambe dhegaystayaal intaynu mar kale ku kulmi doono waraysi kan oo kale ah waa cali xalaalo dhammaantiin baa idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo